kadib markii talada dalka suuriya laga tuuray nidaamkii nusayriga ahaa dadka reer suuriyaan ay iska xoreeyeen gumaysigii ay ku haysay caa'ilada reer asad oo dalkan muddo ku takrifalaysay waxaa marba marka ka dambaysa soo ifbaxaya jaraa'im iyo gaboodfalle ka baxsan filashada aadamaha kuwaasi oo uu ku kacay nidaamkii nusayriga ahaa ee uu hogaaminayay dhiigyacab bashaar al asad arrimaha ugu xanuunka badan caalamka oo dhanna ka ilmaysiiyey waxaa ka mid ah siraha qarsoon ee loogu tegay xabsiyadii dulmiga ee maamulka bashaar al asad uu ka hirgeliyey gudaha dalka suuriya kuwaasi oo ugu talagalay in uu ku xanuujiyo cid weliba oo ka hor imaada doonistiisa guracan kana dhiidhisa dulmiga aanan geedka loogu soo gaban ee ka dhanka ah bulshada muslimka ah ee reer suuriya labada xabsi ee saydanaaya iyo tadmurba waa labada meel ee ay ka imaanayso qayladhaanta ugu badan maadaama ay labadan xabsiba ahaayeen laba sijni oo mahadhooyin qaraar lagu leefsiiyo dadka maxaabiista ah ee gacanta ugu jiray nidaamkii al asad kuwaasi oo in muddo ah aanan helin gacal codkiisa ku garab istaago ama awood xaqooda ka dhiidhisa dhanka kalena ka dhicisa nidaamkan mujrimka ah shabakada warbaahineed ee aljaziira ayaa waxa ay heshay dukumentiyo laga keenay xabsiga saydanaaya oo ah xabsi ay sumcadiisu xun tahay oo ku yaallo baadiyaha magaalada caasimadda ah ee dimishiq kuwaasi oo daaha ka rogaya caddaymo deldelaad wadareed ah dhanka kalena ay ku qoran yihiin magacyada dadkii maxaabiista ahaa ee sida gardarrada ah dilka loogu geystay sanadkii labada kun koob iyo labaatanka sida ku cad mid ka mid ah warqadaha dukumentariga ah taasi oo cinwaan looga dhigay si xeel dheer ayay qarsoodi u tahay ayaa waxaa lagu sheegay in lixdan iyo toddoba maxbuus oo ku sugnaa xabsigan ay la baxeen si ay deldelaad ugu fuliyaan labada maxkamadood ee militariga ah islamarkaana kale ah maxkamadda koowaad iyo tan labaad ee ciidamada qalabka sida ee bashaar al asad sidoo kale wathaa'iqda ay heshay aljaziira ayaa daaha ka rogaysa in dadka la deldelay ee ka mid ahaa maxaabiistii ku xirnayd xabsiga saydanaaya ay qayb ka yihiin ciidamo ka tirsanaa nidaamkii la riday ee dalka suuriya kuwaasi oo ka kala tirsanaa guutooyinka toddobaad sagaalaad iyo siddeed iyo tobnaad ee ciidankii nusayriga ahaa dhankeeda saxiifadda wararka ee britishka ah the times ayaa sheegaysa in ay aad u badan tahay tirada dadka maxaabiista ah ee uu xabsiga u taxaabay maamulka al asad tan iyo bilowgii kacdoonka suuriya sanadkii labada kun koob iyo tobanka tiradan aadka u badan ayaa waxaa qayb ka ah boqol soddon iyo lix kun oo qof kuwaasi oo si gaar ah loola socday xilliganna waxaa xabsiga ka soo baxay soddon iyo kow kun oo qof tani ayaana qasab ka dhigaysa in ugu yaraan boqol iyo shan kun oo maxbuus lagu dilay amaba ay ku dhinteen daakhilka xabsiyada bashaar al asad uu ka samaystay dalka suuriya afar iyo labaatankii sane ee uu dimishaq haystay si middan la mid ah waxaa jira caddaymo uu ictimaadayo wargeyskan biritishka ah kuwaasi oo isa soo taraya sidaba ay daabacday the times caddaymahan ayaana wada muujinaya in tiro dad maxaabiis ah lagu duugay xabaalo wadareed kuwaasi oo dhaca mandiqadda alkhatiifa oo taqriiban konton kilomitir kaga beegan magaalada dimishaq geeskeeda waqooyi bari ila xogeedyo kale oo xog ogaal ah ayaa waxa ay iyaguna tibaaxayaan in ay jiraan kumanaan dad ah oo si qarsoodi ah loo xabaalay intii u dhexaysay sannadaha labada kun saddex iyo tobanka ilaa labada kun shan iyo tobanka dadyowgan ayaana ku xirnaa xabsiga saydanaaya ka hor dilkooda sidaba ay caddaynayaan ilaha ku doodaya in ay xog ogaal yihiin moxamed abulbaha waa mucallim afartan jir ah oo ku nool magaalada alkhatiifa waxa uu sheegay inuu deegaankiisa maalin ku arkay askar ka tirsanayd xukuumadda al asad kuwaasi oo godad waaweyn oo konton mitir gaarayo ka qoday deegaanka toddobaadyo kadibna waxaa ina soo galay buu leeyahay abulbahaa shiir aad u qarmoon kolkaan askarta weydiinayna waxay inoogu jawaabeen urtaasi waa dadyowmeyd ah maxbuus cimaad aljaam isna waa mid ka mid ah dadka reer suuriya oo in ka mid ah cimrigooda ku soo qaatay derbiyada ciriiriga ah iyo hogaga madow ee xabsiga saydanaaya waxa uu cimaad werinayaa dhacdo foolxun oo uu dhaayihiisa ku arkay intii uu ku cadibnaa xabsigan isagoona sheegay in maxaabiis kooxa kooxo ah oo ka bilowda konton qof ilaa afar boqol oo qof intii uu xirnaa oo keliya la deldelay waxa uuna intan sii raaciyey in bil weliba maxaabiis la deldeli jiray sijniga saydanaaya waxa uu ku yaallaa goob soddon kilomitir u jirta magaalada caasimadda u ah suuriya ee dimishiq waxaana la dhisay kun sagaal boqol iyo siddeetameeyadii waxa uu kawaankan ka kooban yahay laba qaybood xagga dhismaha waxaana labadan qaybood loo kala yaqaanaa dhismaha cad iyo dhismaha cas sidoo kale waxaa xabsigan lagu tiriyaa mid ka mid ah xabsiyada militari ee ugu adag islamarkaana ku yaalla dalka suuriya kawaanka dadka waa magacyada sidoo kale loogu yeero xabsiga saydanaaya sababa ku aadan jirdilka iyo cadibaadda gudihiisa taallo waxaa sidoo kale xabsigan lagu naanaysaa xabsiga cas iyadoo loo nisbeenayo dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee uu martigeliyey sanadkii labada kun iyo sideedda maalmihii ina dhaafayna baraha bulshada ayaa waxaa hareeyey muuqaal kooban kaasi oo soo bandhigayay haweenay waayeel ah oo siddeetan iyo shan sano lagu sheegay cimrigeeda muuqaalka ayaa muujinaya haweenaydan oo laga soo saarayo xabsiga saydanaaya oo ay ku xirneed tan iyo sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii calaamadaha murugta iyo catowga ayaa ka muuqanayay wejiga haweenaydan waayeelka ah ee ay tinteedu caddaatay maqaarkeeduna dhammaaday kadib markii laga soo saaray xabsiga iyadoona raggii xoreeyey ka codsatay in aanay keligeed ka tegin macluumaadka qaar ee ilaa hadda aanan la xaqiijin ayaa ku warramaya in ay haweenaydan ahayd kalkaaliso caafimaad oo ka xamaalato magaalada dimishiq ayna xabsiga u gashay sababo ku aadan inay haweenay kale oo saaxiibteed ahayd ay kula talisay in aanay gabadheeda ku darsan nin askari ah oo ka tirsan nidaamkii bacdiga ahaa ee waayahaasi ka jiray dalka suuriya markii uu askariga warkaasi ogaadayna haweenaydan ayuu xabsiga u taxaabay intaasi kadibna warkeeda ayaa ka go'ay dunida tan iyo waagaas siddeedii bishan socota ee disembar ayay ahayd markii ay kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ku guulaysteen in ay gudaha u galaan xabsiga saydanaaya iyo in ay soo xoreeyaan dhammaan dadkii uu xorriyaddooda ka xarimay nidaamkii nusayriga ahaa kolkaasi ayayna kooxaha kacdoon wadayaasha ay cilaamiyeen in ay rideen xukuumaddii dhiiggacab bashaar al asad ayna la wareegeen magaalada caasimadda ah ee dimishiq